إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay xalay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho iyo qaybo ka mida gobolka baay khasaare nafeed ayaa ka dhashay isku hor imaad ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey qaybta saddexaad silsilada muuqaalada loogu magac daray rawadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furmaha dagaalka dowladda federaalka ayaa isku tilmaantay maamul sharci ah oo ay soomaalidu beeca la galeen reer galbeedkuna aqoonsan yihiin suuqyada magaalada muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ciidda dooro muddo ka badan bil socotay ayaa loo soo xiray macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee walaayada islaamiga ah ee baay warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada saddex iyo labaatanaad taariikhda aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan oo ka dhana shisheeyaha iyo dowladda federaalka xala ka fuliyay duleedka magaalada muqdisho iyo gobolka baay ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisan ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ee ku sugan deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid dhanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla duleedka magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen ayaa waxa ay ku qabteen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa lagu qabtay wadada xiriirisa magaalada muqdisho iyo afgooye waxaana askarigan nolosha lagu qabtay how si gaara kaga tirsanaa ciidanka loogu yeero duufaan waxaana lagu magacaabaa maxamed ismaaciil daahir askarigan ayaa xilligii la qabanayay waxa uu ku hubeysnaa qori iyo booshkiisa dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalad dagaal ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo welina faahfaahin dheeriya kama aaneen helin khasaaraha gaaray ciidamada xal halka lagu weeraray inta uu la egyahay khasaare nafeed ayaa ka dhashay isku hor imaad ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk isku rasaasayeen isgooska saybiyaano ilaa iyo waddada jidca kaaro ciidamada fooda isdare ay waxay kala ahaayeen ciidamada loogu yaro nisa iyo kuwii laga keenay dalka elitereya laguna magacaabo boliis militaro israsaaseyntan ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay hal qof oo shacab ah iyadoona laga yaabo in khasaaraha intaas uu ka bato dadweynihii isticmaalay waddada ayaa mar qura waxaa soo food saaray baqdin iyo argagax xoogan maadaama dushooda la isku farad saaray xilligii ciidamada israsaaseynta dhexmaraysa ayaa waddada ahayd mid saxmad ah oo dad badan joogeen maadaama dadka u diyaargaroobayaan ciidulfidriga qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa xusay in dhibaato xoogan ay ku qabaan israsaaseynta dhex marta ciidamada dowladda federaalk taasoo ka dhalata mararka qaar khasaare kala duwan haddaba waa kuwan dadkii ka agdhowaa goobta israsaaseyntu ka dhacday oo ka warbixinaya maanta wuxuu dhacay abaaro shan saaci bar ah waxaa dhacday wadadan dheer ee aadaysa afgooye ciidamo oo dowladda ka tirsan ayaa waddada soo maray oo mooto bajaaj saaran marka nin waddada taagan xabad aan dhawaaqeeda la maqlin ee ku dhufteen kadib nimankii waxay sameeyeen in rag meesha jooga oo boolis ah kusoo baxay marka qoriga ee xoogaa hoos xabad ugu dhigeen nimankii sidii ay ku baxsadeen wallaahi sida xogta maadaama xabadda ay dhacayso annaga xabadda madax taagnaa karanay laakiin luuqyada meelahaas aa galnay sida micnaha markay risaaseynta ay dhaceen hal qof inuu waxyeelo ay kasoo gaartay asigoo garaabata ee la qaaday sidaas unbaa xogta wax u maqan waddada waa dareemi kartaa xilli waxaa lagu jiraa oo ramadaan aakhirkiisa tahay dadkina ay ku jiraan xilli adeegasho marka zaxmiya iskeeda waddada marka xabadahaasi way jiraan dee dhibaatooyinku way iska fara badan yihiin xabado kaliya maaha dee sooma gobolka banaadir markii la yidhaahdo inta ay dhibaatooyinka iyo waxyeelada soo gaaraan ayay ka mid tahay saybiyaana si kastaba ahaatee ciidamada dowladda federaalk ayaa caade iyo dhaqan u ah isku dhex dagaalidda bulshada dhexdeeda iyadoona ay isku adeegsadaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona marar badan khasaare xoogan kasoo gaaray dad rayid ah oo ka agdhow halka ay ku dirirayaan ciidamada dowladda federaalk oo khasaare lixaad leh kasoo gaaray kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey qaybta saddexaad silsilada muuqaalada loogu magac daray rabadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furumaha dagaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya mahad cubayd
waa xalaqada saddexaad ee taxanaha ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha hore oo ay maalmahanba baahinaysay alkataib al ikhbaariyah waa muuqaal kale oo aad u qurux badan soona bandhigaya nolosha ragga mujaahidiinta ah ee ku ribaadaya jiidaha hore ee wilaayaad ka dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya wuxuu si toos ah kuu dhexgeynayaa habnololeedka ay ku sugan yihiin ragga mujaahidiinta ah ee u jilib xihan allaah dartiis kuwaasoo ka dagaalamaya gobollada galgaduud mudug hiiraan iyo shabeellaha hoose xalaqadan waxaa marka ugu horraysa lagu soo bandhigayaa jiidda hore ee wilaayada mudug halkaasi oo ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo shishayaha iyo dowladda federaalka oo isku dhinac ah maadaama ay yihiin rag ku sugan furinta hore oo weliba dagaallo ka socdaan oo weliba dagaallo ka socdaan waxay marka hore samaynayaan rondo oo ay cadowgooda isaga xaraasaynayaan insha allah roondi ayaa aadnay haddana waan ku soo laabanay insha allah haddana waxaan u soconaa booskeenna hadduu ilaah yidhaahdo cadow allahni waa iska soo xaraasaynay
intaasi kadib waxaad arkaysaa ayagoo baranaya kitaabka allaah iskuna boorinaya ribaadka iyo ajarka laga helayo kadibna gudaha u gelaya nolol maalmeedkooda caadiga ah
ikhwaani fillaah ilaahay tabaaraka watacaala ayaa mahad oo dhan u sugnaatay allahaasoo nagu soo kulmiyey masaajidkani in maanta ilaahay tabaaraka watacaala oonu keenay jihaadkii waajibka ah uusna saaray oo gudinay soonkiisan maanta aan soomayno bisha ramadaan barakaysan lagu jiro oo haddana furmaha ku soomayno rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay rawaad yawmin fii sabiilillah khayru min addunya wamaa calayha anigoo khayrkaas ku soomanaya ikhwaani fillah ilaahay tabaaraka watacaala oo noogu deegay haddana waxaan ku darsanay bisha ramadaan ikhwaani fillah ramadaankana sida doon haddana rabaad ayaan ku soomaynaa anigoo rabaad ku soognay oo odowga furantiisa aan joogno marka mahadaasin allaha tabaaraka watacaala ayaa u sugnaatay
mid ka mid ah mujaahidiinta ayaa ka warbixinaya nimcada uu allaah ugu deeqay isagoo ka jawaabaya su-aalaha laga yaabo inay dadka qaar maskaxdooda ku soo dhacaan bismillaah alxamdulilah waxad wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiy bacda alle subxaana watacaala ayaa mahad iskale naga dhigay dad muwaxidiina naga dhigay dad ahlu tawxiida annagoo kitaabkiisa u jilib xiran ummaddu maanta waxay leeyihiin shabaabka duulkan ku jiro waa rafaadsan yihiin imtixaan baa haysta diyaaradaha kor jooga xamlaan ku soo qaadnay annagana falilah alxamdu ilaahi subxaana watacaala nasrigiisa iyo nimcadiisa iyo ilaahi subxaana watacaala yaa unan guuleeyey oo mar walba guusha oonan siiyey annagoo imtixaan dareemaynin culays aan dareemaynin dad yaabana duul istaagto daxwala nagu soo qaadaan waxaan ka qaadnaa cizi iyo guul iyo sharaf iyo indhadeeg ayagana waxay u tahay halaag iyo jab marka nasriga iyo ribaadka alle subxana watacaala waa inagu guuleeyey walaalaha taquurta joogna xalay cadowla safartana ilaahay kitaabkiisa u jilib xiraada ilaahay subxana watacaala waa idin guuleeyey naciinoo noqday geerahada xidin ka saari karto gaalana way jabtay jabkeedii way cadaysatay meel kasta ka cadcalaysaa alle subxaana watacaalaana wuu cadaabay ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa wayna tusay markan waa furinta hore ee wilaayada galgaduud oo ay iyadana ka socdaan dagaallo u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo shishayaha iyo dowladda federaalka oo isku saf ku jira waxay mujaahidiinta halkaasi ku sugan baranayaan tafsiirka qur-aanka kariimka bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi amaa bacd ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waxaa noo socdo cashir aad iyo aad u wanaagsan oo ka mid ah cashirka tafsiirkii marka allah subxaana watacaala ayaa ku maadsan annagoo la dagaalamayna cadowga ilahi subxaana watacaala haddina baranayno oo ilahi subxaana watacaala na fududeey diinkiisa inaan barno macnaha annagoo jihaadayno jidka allah subxaana watacaala ku jihaadayno oo haddina diinkiisa aan barno macnaha marka waxa waaye ilaahi subxaana watacaala mahaddas allah subxaana watacaala ayaa iskale ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay in shakartum la aziidanakum wala in kafartum ina cadaabi lashid
ويرتل آي القرآن علمني nolol maalmeedkooda caadiga ah ayay gudagelayaan waxaadna arkaysaa ayagoo soo dhaansanaya biyaha oo aysan ka maarmin noolaha oo dhan mid ka mid ah mujaahidiinta ayaana sheegaya inay biyodhaamintu ka mid tahay jihaadka ay ku jiraan ikhwaanin saan u jeediin waxa waaye anigu waa meeshaan waxa waaye eelkaana biyo kasoo dhaansanay xeradaana biyo u wadanaa maanaa camalka jihaadiga waa wahaa nololaan waa nolol yaa ka mid tahay maanaa ee jihaadka ka mid tahay ilaahay fadligiisa alxamdulilah uma alxamdulilah waxa waaye nicmo iyo barwaaqo waaye alxamdulilah ilaahay noo nimeeyey marka waa alxamdulilah ilahay ku maxasan muuqaalka alkataayib al ikhbaariyah markan wuxuu ku dhex geynayaa wilaayada hiiraan halkaasi oo ay ku jilba xiran yihiin rag go'aansaday inay difaacaan shareecada islaamka
القرآن دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن si la mid ah mujaahidiintii ayaga ka horreeyey ee aan ka soo sheekaynay waxay akhrisanayaan kitaabka allaah ayagoo hal meel ku wada sugan hubkooda iyo dareeskooda ciidankana wataa waxay u soo ducaynayaan mujaahidiinta kale ee ku ribaadaya furimaha dagaalka inta koowaad waxaa ilaahay mahad iska leh oo ilaahay na siiye nicmatul islaan wal iimaan ilaahay mahad iska leh oo na soo waafaji jihaadkan waxaa nimcadda ilaahay iska leh inuu ilaahay nabad iyo naxariis iyo caafimaad inuu ilaahay noogu siiye makaankan aniga aan ku sugnah waxaa kale aan duceynayaa furan walaa wiilishaan wiilisheeda oo furanta ku jiraan sidii anaga oo kale oo ku ribaadahayeen meel kastooy joogaan ilaahay caafimaad ku siiyo
dabadeed waxaa la arkayaa ayagoo sifaysanaya hubkooda maadaama ay suuragal tahay inay saacad kasta wajahaan cadowgooda
أتيت فقلبي أتاك يغني أتاك يغني أيا رمضان أراك بعيني waxay soo guranayaan qoryihii ay afurka ku karsan lahaayeen ayagoo sidoo kale biyo soo dhaansanaya kadibna waxay gudagelayaan diyaarinta afurka ugu dambaynna waxay ku afurayaan cuntooyin kala duwan oo aad u wanaagsan
أيا رمضان أراك بعيني أتيت فقلبي أتاك يغني
markan waxaad filimka ku daawanaysaa nolosha ragga mujaahidiinta ah ee ku sugan mid ka mid ah jiidaha hore ee gobolka shabeellaha hoose كريم يمد الجسور عبير الفؤاد ربيع الضمير فأنسى لنا خير شهر أتى وإن تنتهي halkaasi ayay ka soo dirayaan fariimahooda ku wajahan muslimiinta ayagoo ugu bishaaraynaya inuu dhow yahay nasriga allah
waxaan leeyahay ummadda islaamka ah ee ku sugan wilaayaadka islaamiga ah iyo ummadda muslimiinta ee kale ku sugan waddamada gaalada walaalayaal nasriga insha allah uu dhow yahay gaalada saliibiyiintaana waddankeena waynu ka xoraysan doonaan waxaynu qoriga u sidannaa ee aynu u jihaadaynaa waxaa weeyaan si dhulkeenna shareecada islaamka iyo diinta islaamka ay uga sa- uga shaqayso ilaahay waxaanu ka baryaynaa casa wajalla inuu saliibiyiinta iyo gaalada ilaahay cadowgaa noo jabiyo أطلى على الأكوان والخلق تنظر هلال رآه المسلمون
waxay ku dhex jiraan nolol aad u wanaagsan oo qofkii nasiib u yeesho uu ka sheekayn doono wakhti dambe waxay diyaarsanayaan afurkooda mid ka mid ah mujaahidiinta ku guda jira diyaarinta afurka ayaana ummadda muslimiinta ah ugu baaqaya inay allaah ka cabsadaan soona haleelaan jihaadka ilaahay ayaa mahad iskale waxaan ka jirnaa bil aad iyo aad u khayr badan ilaahay ayaan uga mahadnayna allihii nabad iyo caafimaad nagu soo gaarsiiyey nabadgelyo caafimaadna inaas ilaahay nooga dhama ayaan rajaynaynaa haddana waxaan ku guda jirnaa in walaalahaan mujaahidiinta ah aan u soobino afurka haddii ilaahay idmo allah subxaanahu watacaalana waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu sugo shahaadana inooga soo khatimo dadka muslimiintana waxaan uga baaqaa ilaahay subxaanahu watacaala ay ka cabsadaan jihaadkan ay soo ajiibaan maanta nicmo waxaa waaye meelan ku tilmaamo aysan sheegi karin ayaan maanta haysanaa dadka muslimiintana si guud waa u bishaaraynaynaa insha allahu tacaala maanta waxaan haysanaa nicmo aad iyo aad u weyn oo ilaahay subxaana watacaala uu nogu fadlay oo intaa cuddo nicmatallahi la astusiha ilaahay nicmooyinkiis haddaa waa soo kooba aan dhahno macnaa maanta ma soo koobi karno marka ilaahay ayaa ku mahadsan allahna hanoo ziyaada insha allahu tacaala
kadib waxaa la gaarayaa xilliga afurka waxayna si wadajir ah ugu afurayaan hal goob ayagoo ay hortooda yaaliin cuntooyin kala duwan iyo cabitaan qabow allahu akbar allahu akbar
sidaasi ayay nolosha mujaahidku u tahay mid wanaagsan
dowladda federaalka ah ayaa isku tilmaantay maamul sharci ah oo ay reer galbeedku aqoonsan yihiin maxamed ciise ayaa ka waramaya cali maxamuud xasan cali wejiis la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday war ay dadku aad ula yaabeen oo uu ku sheegayo in dowladda federaalk ay haysato sharciyad rasmi ah shisheeyaha caalamkuna aqoonsan yihiin isagoo u muuqda mid xasan sheekh ka difaacaya mucaaradka uga imaanaya siciddeni ayuu hadalkan sheegay wuxuuna yidhi curfiga caalamka uu yaqaano ee dastuuriga ah dowlad ku xadgudbi karta ma jirto maamul goboleed ka dhex bixi karana ma jiro
hoggaanka ummadda soomaaliyeed labaatanka milyan ka badan ee gudaha dibadda daasan hoggaankeeda dhabtaa maanta oo baycada sharcigaa haysta oo ummadda soomaaliyeed ee caalamka u yaqaano madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waa doctor xasan sheekh maxamuud culusow waad lagama hor imaan karo laab baarlamaanan ka hor imaan karin walaa xukuumadan ka hor imaan karin maamul goboleed warkiisa maamul ugu jiraba asaga waxa hadda uu dani samaynayo oo isaguna uu leeyahay heshiis dhaqaale iyo mid amni iyo mid magacyaan la gelayaa isaga maa surdadaas dastuurigaa leh awooddaa siyaasiyi marka nidaamka curfiga caalamka oo yaqaano oo dowladnimada oo kala dambeynta oo dastuuriga ah oo sharciga ah dowlad ku xadgudbi kartana ma jirto maamul goboleed inta ka dhexbixi maa ka dhexbixi karana ma jiro akhiiran kaasuu kusoo dhammaanaya madaxweynaha dowladda federaalk ayaa marar badan fagaarayaasha ka sheegay in dowladda federaalk ay dhiseen shisheeyaha uu maraykanku ugu horeeyo dad badanna isweydiinayaan sida ay dowladda federaalk ku noqotay dowlad ay dhiseen dad soomaaliyeed oo sharci ah wadaadahan u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalk oo ay ka mid yihiin cali wejiis iyo bashiir axmed salaad ayaa maalmaha soo socda waxaa suuragal ah inay war ka soo saaraan maamulka puntland oo ku baxay dowladda federaalk oo ay mid sharciga ku tilmaamayaan suuqyada magaalada muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan ciidda waxaa ka waramaya maxamed qaasim maadaama ay aad u soo dhowaatay maalmaha ciidda waxaa suuqyada magaalada muqdisho ka jira mashquul badan dadka ayaa intooda badan wax iibsada habeenkii sababa la xiriira kuleylka ka jira caasimadda suuqa ugu badan ee maalinkii labiska ciidda laga iibsado waa bakaaraha iyo suuq bucaad balse habeenkii waxaa wax laga iibsadaa xamar weyne waa kuwan qaar ka mid ah dadka soo dukaamaysi tagay maasha allah maasha allah aad iyo aadaan u iidowhaynaa ciiddana raqiis waaye maasha allah haddaaba waagayna baryabo maalintii kulaylaa yimido kulaylkaa ka gambaynaa habeenkiyaa soo baxaynaa maasha allah muslimiintana waxaan ugu baaqaynaa dadka masaakiinta oon dadka ciidda gada karin inay ciid siiyaan waxaan dhammaan loo diyaargaroobayaa maalinta ciidda insha allah waxaan rajaynaynaa inaan meeshaan hadda aan ka adeegano oo aan uga adeegano maalmaha ciidda dharkooda ciidda ee aan ku ciidi lahayn riid caawa oo habeen soo doon caawa igu horeysa aad iyo aad waa ka wataa adeegayga nadiifan oo wataa ani waxaa bacdaa ku qaadmiyni waa joogtaa wabillahi macsaruur waaye baad aadan ugu faraxsannahay dhammaan meeshan horta cariir cariirna iska jiraawo kolley xaafadnana soo baxday maanta suuq waa shiday xaafadna waa beri soo baxday bulshada magaalada muqdisho ayaa sidoo kale ku howlan samaynta waxyaabaha macmacaanka oo ay caanka ku yihiin dooro muddo ka badan bil socotay ayaa loo soo xiray macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee walayada islaamiga ah ee baay cabdiraxmaan bader ayaa ka waramaya dowre ay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee baay ayaa waxaa loo qabtay macallimiin iskugu jira rag iyo dumar waxaanay dowladani socotay muddo dhan bilya barkeed waxaanay mucalimiinta ku qaateen cashiro kala duwan oo muhiim ah macalimiinta dowladda loo soo gabagabeeyey ayaa waxaa laga kala keenay deegaano kala duwan oo ka tirsan wilaayada waxaanay mucalimiintani ka hor bilaabi doonaan dugsiyo qur-aan oo laga hirgelin doono wilaayada iyagoo ardayda bari doono qur-aanka kariimka aqrinta iyo qoraalka wilaayada islaamiga ee baay ayaa hadda waxay ku dhawaaqday mu'asaso cusub oo lagu magacaabo alqalam taasoo laga hirgelin doono wilaayada waxaana ku mideysan dhammaan macalimiinta ka soo baxday dowladda munaasabad lagu soo xiraya dowladani ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay waxaana munaasabada goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee baay nabadoono salaadiin iyo waxgaradka wilaayada waxaanay goobta ka jeediyeen hadallo dhaxalgal ah oo ay ku dhiirigelinayaan mucalimiinta ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataan kelmadda waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar waxaana uu ka hadlayaa waxyaabaha ay mucalimiintani u qaban doonaan bulshada iyo waajibaadka saaran raggii meelanha suri maayo oo ku madhaayeen ardaydii dowladda ku faa'iidaysadaasi waxyaabahayo hajeediyan may ku madhaaya sifaadka mucallimka lagu fado waajibaadka saaran iyo waxyaabo lamid ah macallimiinta runtii oo islahadalaayeen eedeedna aan wanaajiyeen inti la ero fadi intaasa hayti ama suubii la ero fadi intaasa hayti marka may maleeyay dardaartasay ini yoba noo ka falanaadeen wailahi jazaakum allahu khayran may arafaday marka inta inisin inis dardaaranteen oo inis sheegasen iyo duruusti laxagaadaday inti ka saabsanayti inti culimmada hadadadan sheegtay intaasay ini waaqacaga lijeeyo la tanfiidiya waa shaykan ka muhiimsan
nabadoonada ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa iyaguna dardaarno kala duwan u jeediyey macallimiinta loo soo xidhay dowladda إن شاء الله أنتم إلى كبرنا كي معلمين تي أردي دي ريد نوجر إن يو البران لفظه هاي إن يو نكتب بري سدب إيالك يو سدي معناها فرتي لين براو مركا أرن إيد مهم أواي دكسيد القرآن كما يحسوسنا إني فربر أنجرنا إيالك كورلي ولا كوحفتياو أولو ما إرغاس القرآن هذا ما يكلا لكن هدي أبقى أرتي بسم الله الرحمن الرحيم أبقى أرتي إن أسنقر كورنو noocaas in la argyaa yaa suurtagal ah marka insha allahu hadda arrintan dareerta arrin eed iyo eed mahadsanwu runta intama la siinshaanay warbarasho yaa la siinshaani waana runtii wala iisin barataan ha bandhigtan hagiig ahaan ha bandhigtan markhaatigii kamuunkeena saas oo kale runtii cilmidaas onti markan ha baratan haddii onta manaa lag aryoona wali cuquubo aho adduunya aakhir lakula kulunfayin haddana ilaahay rasuulshay baniin sheegi wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaalla dhiidya ku bixinaya sidii loo kobcin lahaa cilmiga bulshada ku hoos nool iyagoo inta badan qabta dowlaad ay wax ka faa'iidaan bulshada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhawaataan xalqada saddex iyo labaatanaad tixanaha taariikhda rabadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaana soo jeedinaya
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada saddex iyo labaatanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa silsilado camaliyaad sishaadiye ah oo lagu weeraray ciidamada shisheeyaha ee ku sugan xalana iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho kuwaasoo ka mid ahaa camaliyaadkii ugu horreeyey ee dhacay bil ramadaan laguna beegsada taliska ciidamada shisheeyaha xarunta xalane waa taliska laga hago duulaanka gardarada ah ee ay dowladaha afrikaanta iyo kuwa reer galbeedka ay kusoo qaadeen dalka soomaaliya laguna diidan yahay in dalkani uu ka hirgalo hanaanka ku dhaqanka shareecada islaamka waxa ay hoy u tahay safaaradaha reer galbeedka ee dalka sharikadaha amniga ee ka ganacsada dhiigga dadka muslimiinta iyo sidoo kale saraakiisha sarsare ee ka socda xafiisyada kala duwan ee waxaa loogu yeero qaramada midoobay toddobiyo labaatankii bishii ramadaan kun afar boqoliyo soddonkii hijriyada guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday weerar ka dhan ah saldhigga xalane kaasoo lagu beegsaday shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh ee kusoo duulay dalka camaliyadda koowaad ee istishaadiyada waxaa fuliyey mujaahid lagu magacaabo muscab halka camaliyadda labaadna uu fuliyey ayaan leh kadibna waxaa xigay howlgal inqimaasi ah oo ay fuliyeen ragga kale ah kataadah iyo sacad camaliyadda koowaad ee istishaadiyada oo beegsatay xarun ku dhex taalla xalane oo xilligaasi uu shir ka socday waxa ay gallaafatay nolosha ugu yaraan labaatan ka mid ah saraakiisha safka hore kaga jiray duulaanka soomaaliya ee ka socda dalalka afrikaanta iyadoo ay intaa dheer tahay tobannaan askari oo ka mid a ciidamada ka socda dalalka burundi iyo uganda oo goobta ku dhintay sidoo kale waxaa camaliyadda koowaad lagu dhaawacay taliyaha ciidamada amisom ee xilligaasi nathan mogisha waxaana lagu dilay ku-xigeenkiisa jonifal oo sidoo kale xilligaasi ahaa ninka ugu cadcad ee u tartamayay xilka madaxtinimada ee dalka burundi camaliyadda labaad ee uu fuliyey ayaanle waxay iyadan dhalisay dhimashada dhammaan saraakiishii la taliyayaasha amniga ahaa ee goobta joogay iyo sidoo kale afar turjumaano ah waxaana dhanka kale ku burburay dukumentiyadii muhiimka u ahaa xamlada saliibiyadda ee lagu soo qaaday soomaaliya sanad kadib camaliyadii xalane isla bisha ramadaan sagaal iyo labaatankeeda kun afar boqol soddon iyo kowda hijiriyada mar kale guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee muqdisho halkaasoo ay kasoo degayeen saraakiil sare oo ka tirsan qaramada midoobay wafdiga u n-ka ka socda waxaa hogaaminayay wakiilkii qaramada midoobay ee soomaaliya agostin mahiga waxaana weerarka lagu daahfuray camaliyad istishhaadiye ah oo uu fuliyey istishhaadi lagu magacaabo farxaan kadib waxaa garoonka gudaha u galay majmuuco inqimaasiyiin ah oo uu hogaaminayo naftii hore lagu magacaabo carab ragga la socdayna waxaa ka mid ahaa inqimaasiyiinta kale ah zakariye cabdulaahi iyo xuseen natiijada ka dhalatay camaliyadan waxa ay noqotay dhimashada soddon iyo laba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay iyadoo uu si dirqi ah ku badbaaday agostin mahiga camaliyaadkii xalana iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho oo dhacay qiyaastii shan iyo toban sano ka hor waxa ay ka dhignaayeen futuuxaadkii waaweynaa ee ramadaaniga ahaa ee ay dhiigooda kusoo hooyeen naftood hurayaasha guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka laga soo taga khasaaraha lixaadka leh ee lagu gaarsiiyey shisheeyaha waxa ay camaliyaadkani ka dhignaayeen u argudidda dhiigga kumanaan muslimiin ah oo ay maalin weliba muqdisho ku gumaadayeen ciidamada shisheeyaha iyadoo dhanka kale camaliyaadkan ay dhiiragelin u noqdeen dhallinyarada soomaalida kuwaasoo wixii xilligaasi ka dambeeyey kordhiyey howlgallada nafurnimada ah ee ay ku difaacayaan diinkooda iyo dalkooda mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay camaliyaadkii xalana iyo garoonka diyaaradaha iyadoo kasoo saartay filim dokumentari ah oo ka kooban laba jus kaasoo loogu magacdaray amisom wanihaayatulmaxtuuma
عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa qaybta saddex iyo labaatanaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa